بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqday inay dhammaystirtay dhammaanba tallaabooyinkii ay ku soo iibsan lahayd diyaaradda caanka ruushka ee sooqoy iyo diyaarado kale heshiiskii ugu weynaa oo dhanka milatariga oo ay la gashay xukuumadda moskow taliyaha ugu sarreeya sirdoonka maraykanka ee c i eda ayaa booqasho ku tegay magaalada dooxa iyadoo la sheegay in qatar uu kala hadlayo sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiska maxaabiis iswadaarsiga ee u dhexeeya muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda waa sidee xaaladda magaalada khasda ee dhulka filistiin iyo warar sheegaya in afar maalmood oo dheeriya lagu kordhin doono heshiiska xabad joojinta mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaraxya ku burburiyey laba ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidamada xukuumadda dabadhilifka ee maali amiirka waddanka kuweyt ayaa loola cararay cisbitaal kadib markii xanuun uu ku soo booday maxaa ka jira in dowladaha reer galbeedku ay ku jiraan gumaysi dadban dayaxgacmeed wax basaaso oo dowladda waqooyiga kuuriya dhowaan ee u dirtay hawada sare ayaa saamayn ballaaran reebay kadib markii la sheegay inuu basaasay saldhigyo xasaasi oo maraykanka uu leeyahay qodobadaas iyo soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka wararka ka imaanaya magaalada khaza ayaa sheegaya in weli lagu jiro labadii maalmood ee dheeriga ahaa ee lagu kordhiyey xabad joojinta magaaladaasi warar soo baxay ayaa sheegaya in afar maalmood oo dheeraada lagu kordhin doono heshiiska xabad joojinta ah kumanaan kun oo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada khaza ayaa weli ku guda jira inay isaga kala gooshaan xaafadaha magaalada shacabka magaalada khaza ayaa ku mashquulsan aasida dadkii ku shahiiday tuqiimaha bahalnimada leh ee diyaaradaha yuhuudda ay ka geysanayeen magaalada khaza soddonkii maalmood ee lasoo dhaafay haddaba qaar ka mid ah maxaabiistii yuhuudda ahaa ee laga sii daayey xabsiyada muqaawamada ayaa ka sheekeeyey qaabkii loola dhaqmay iyo xaaladda magaalada xilligii duqeymuhu ay socdeen warbixin arrintaas ku aadan waxaa siyaan baqaadaya walaalka xaarid tani waa gabar yar oo aad u labisan waxay dareemaysaa farxad ballaaran dholocaddaynta ay siinayso nin hubaysan oo weji xiran ayaana ah mid joogto ah sila mid ah sida isugu diyaarinayso farxadda ku safood leh waxayr kadib marka ehelkeeda u tagto waxay isku dayeysaa wakhtiga u hore in ay uga faa'iidaysato inay u muujiso rag yahayey qadarin iyo galad shucuurta noocan ah ee uu muwaadinku siiyey askari dalkiisa ah oo kasoo badbaadiyay koox dad khalato ah ama shil gaari oo ay ku dhiman rabtay waa mid dabiici ah laakiin arrinta layaab kale waxay tahay in gabadhani askariga ay qadarintaas u muujinayso uu yahay cadowga koowaad ee aabaheed kaas oo maalin kastaa halkan ku garaaca duqeymo arxandaro ah kuna soo rogay go'doon keenay in cuntada iyo daawadaba aanay halkan soo gelin tani waa qisada maxaabiista yuhuudda ah ee maalmihii lasoo dhaafay sida xiriirka looga sii deynaya xabsida dhulka hoostiisa ee ku yaala khaza inkastoo reer galbeedka ugu horeeyo madaxweynaha maraykanka isku dayay inuu u suureeyo muqaawamada filistiin inay yihiin dad qalato aan diir noxo lahayn haddana sheekooyinka laga soo warinayo maxaabiista yuhuudda ayaa sheegashadaas beeninaya dufcadii labaad ee maxaabiista yuhuudda ee ay wareejisay muqaawamada cisuudiin alqasaam waxay ahaayeen saddex iyo toban qof oo carruur iyo haween ah taas beddelkeedna waxay sii dayeen yuhuudda soddon iyo sagaal ruux oo filistiiniyiin ah intii ay socotay maxaabiis wareejinta waxaa muuqaalada la baahiyey lagu arkayaa dagaalhano aad u hubaysan oo ka tirsan cisuudiin alqasaam kuwaasoo tacaamul dabacsan u muujinaya carruurta iyo haweenka da'da ah taas oo ah muuqaal rasmi oo muujinaya farqiga u dhexeeya dagaalyahanka marka uu fagaaraha dagaalka ku wajahayo cadowgiisa iyo marka uu la macaamilayo maxaabiista gacantiisa ku jirto oo ay diinta iyo dadnimada caadiga ahba keensanayso in la wanaajiyo marka loo kuurgalo wejiyada maxaabiista yuhuudda waxaa ka muuqanayay inay caafimaad qabaan sidoo kalena aanay la kulmin stress iyo xanuun nafsi ah intii ay ku jireen xabsiga marka ugu dambeysa ay raaceen gawaarida hay-adda sariibka gaduudan ayna muujinayeen dholocadayn iyagoo sagutinaya raggii muddadan gacanta ku hayay macaamilkoodana wanaajiyey sila mid ah dufcadii labaad waxaa wareejinta dufcadii koowaad ee maxaabiista yuhuudda ka soo muuqday dareenka farxadeed ee ay muujinayeen maxaabiista iyo xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya ragga gacanta ku hayay waxaa muuqaalada lagu arkayey dagaalyahan ka tirsan cisuudiin alqasaam oo qaaday haweeney da ah sida inay ayadii oo waayeel ah tahay oo kale isagoo saaray kursiga gaariga dagaalyahan kale ayaa isagana gacanta ku haya gabar yar oo ka mid ahayd maxaabiista la wareejinayey farxadda ay muujinayso cunugta yarna waxaad u malaysaa inuu yahay aabaheed inkastoo marka aad daawanayso muuqaalada aanay kugu soo dhici karin in qofina uu ku andacoodo in dadkan ay la kulmeen tacaamul aan wanaagsaneyn intii xabsida lagu hayay haddana yuhuud ayaa isku dayay in ay dafiraan muuqaalada ay arkeen iyagoo ku tilmaamay in ay tahay xaysiis ku talagal ah oo ay sameeyeen cisudiin alqasaam laakiin markii maxaabiistu ay tageen deegaanada ay yuhuud xooga ku haystaan ayay muujinayaan shucuur la mid a kii hore isbitaalada markii hore la geeyey ee ku yaala tal abiib ayaana sheegay in xaaladooda caafimaad ee jireed iyo tan nafsiyeedba ay tahay mid aad u wanaagsan wargeyska jeruusalaam ee ka soo baxa maamulka yuhuudda ayaa warbixin uu daabacay wuxuu ku sheegay in maxaabiista ka timid khaza ay ku jiraan xaalad wanaagsan islamarkaana aanay jirin wax dhibaato ah loo geystay adriyaan oo ay ayadeed ka mid ahayd maxaabiista xorriyaddooda helay ayaa u sheegtay wargeyska in ayadeed ay ka soo laabatay khaza iyadoo dhalaalaysa oo qurux badan caafimaadkeeduna aad u wanaagsan yahay qof kale oo magaciisa aan la baahin ehelnala ah maxaabiis ka timid khaza ayaa wuxuu isna leeyahay nasiib wanaag lama ay kulmin tajaarub xun intii ay xabsiga ku jireen waxaa loola macaamilay qaab wanaagsan oo ka duwan waxaan ka baqaynay may la kulmin qisas argagax badan oo aan suuraysanaynay waxay la socdeen raadiyaha iyo telefishinka toddobaadii ka hor maxabuusad waayiil ah oo ay sababo bani-aadinimo xabsiga uga sii daayeen cisuudiin alqasaam ayaa iyadoo warbaahinta la hadlaysa waxay tidhi qaab wanaagsan ayay noola macaamileen waxay daaweeyeen nin dhaawac halisaha uu gaaray waxaa la joogay kalkaaliye aad uga warahayay xaaladiisa caafimaad wuxuuna siiyey daawooyin waxay intaas sii raacisay waxay aad u dhowreeyeen nadaafadda goobta aan ku xirnayn raashinka aan cunayno ayay nala cunayeen markii ugu horreysay aan xabsiga tagnayna waxay nagu yidhaahdeen waxaan nahay dad muslimiin ah oo aaminsan qur-aanka wax dhib ah idinma geysan doono runtii waxay ahaayeen dad gob ah waana inaan xaqiiqada u sheego sida ay tahay haweenay kale oo lagu magacaabo daniel kana mid ah maxaabiista dhowaan lagu sii daayay heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ayaa iyadana waxay fariin mahadcelin ah oo qoraal ah u reebtay raggii hayay ee ka tirsan dagaalyahanada cisuudiin alqasaam fariintan oo ku qorneyd luqadda cibriga laguna baahiyey janalka telegaraamka ee alqasaam waxay ku bilaabanaysaa sidatan waxaan u qorayaa fariintan jenaraaladii toddobaadyadii tegay aan la joognay waxay u muuqataa inaan beri kala tegi doonno laakiin waxaan shukran idinka leeyahay gunta hoose ee qalbigayga waxaan idinkaga mahad celinayaa bani-aadinimadii aad kula dhaqanteen gabadheeda yar ee emilia waxaad u ahaydeen labadeeda waalid oo kale waxaad ugu yeeri jirteen qolkiina mar kasta ay doonto inay idin timaado waxay gabadheeda qalbi ahaan idin aaminsan tahay inaad tihiin saaxiibo wanaagsan keliya maahee saaxiibo waxay idin aqoonsan tahay inaad ahaydeen asxaab dhab ah oo wanaagsan mahadsanidin ayaan idin leeyahay waxaan idinkaga mahad celinayaa saacadihii badnaa ee aad u ahaydeen murabbiyeed oo kale waxaan idinkaga mahad celinayaa sidaad ugu sabri jirteen oo aad ugu harqiseen macmacaano iyo fawaakih kala duwan iyo wax waliba aad heli karteen oo xitaa haddii aad weysaan aad bannaanka uga raadin jirteen ma wanaagsana in carruurtu xabsiyada galaan laakiin adinka iyo dad kaloo wanaagsan oo aan kusoo baranay waddada waxay gabadheedu nafteeda u arkaysay in ay boqorad ku noqotay khaza si guud waxay dareemaysaa in khaza ay tahay xarunta caalamka intii aan kusoo jirnay waddada aan ku imaanayno xabsiga ma jiro dagaalyahan ama hogaamiyo aan la soo kulannay ilaa wuxuu wanaag iyo naxariis u muujinayay gabadheeda intaan nool ahayna waxaan maxbuus u ahaan doonaa mahadcelinta maxaa yeelay halkani ugama baxayso gabadheeda iyadoo la nool xanuun nafsi ah waxaan ka sheekayn doonaa habdhaqankiinii wanaagsanaa ee aad halkan nagula macaamisheen inkastoo xaalad adag aad wajahayseen oo khasaare adagna idinku soo gaaray halkan khaza ah way fiicnaan lahayd in uu caalamka inoo oggolaado inaan noqono asxaab iyo dad isku wanaagsan waxaan dhammaantiina idiin rajaynayaa caafimaad adinka carruurtiina iyo qoysaskiina aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waa daniel iyo gabadheeda emilia maxaabiis badan oo yahuud iyo nasaaro ah gacanta ugu dhacay jamaacad muslimiin ah ayaa markii dambe qaatay diinta islaamka sababo ku aadan macaamilka wanaagsan ee lagula dhaqmay dad badan ayaana rumaysan in dad iyagoo yahuuda ka tegay khaza ay allah idankii tal abiib bartamaheeda islaamnimada kaga dhawaaqi doonaan towxiidkan kaga qiri doonaan waana arrin aan allah ku cuslayn بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamulyoom ayaad degeysanaysaan wararka ka imaanaya waddanka kuweyt ayaa sheegaya in cisbitaalka loola cararay amiirka waddankaas ninka lagu magacaabo nawaaf al axmed al jaabir asabaax wakaaladda wararka u faafisa waddanka kuweyt ayaa sheegtay in hogaamiyaha waddankaas loola cararay cisbitaalka kadib markii xanuun daran oo kusoo booday ilaa iyo hadda faahfaahin dheeri ah lagama bixin waxa uu yahay xanuunka kusoo booday hogaamiyaha daaquudka ee waddanka kuweyt laakiin qoraallo lagu faafiya baraha bulshada ayaa sheegaya in xaaladda hogaamiyaha waddankaasi ay aada u liidato islamarkaasna la geeyey cisbitaal ku yaala saldhig ciidanka maraykanku ay ku leeyihiin waddanka kuweyt sanadkan gudihiisa tiro shan jeer ah ayaa lasoo dhisay xukuumadda waddanka waxaana jiray khilaaf u dhexeeyey mucaaradka iyo qoyska talada haya بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinla ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifatax wamuxsin iyo sayiib cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada canaawinta maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madhabba in dowladaha reer galbeedka ay ku jiraan gumaysi dadban sidoo kale xubinta wargeysada waxaan ku falanqayn doonnaa dayax gacmeed waxbasaasa oo dowladda kuuriyada waqooyi u dirtay hawada iyo xiisad arrintaas la xidhiirta oo ka dhex taagan xukuumadaha binyang iyo siyool canaawintaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan xubinta wargeysada ugu horreyn aan soo dhoweeyo walaalka cabdulfataax xabo muxsin ayaa cabdifitaax bal inoo soo qabo qodobka ugu horreeya ee xubinta wargeysada aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb een, waxaan ku bilaabaynaa gumaysiga dadban ee ay ku jiraan hogaamiyaasha reer galbeedka la taliyihii hore ee ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa hogaamiyaasha maraykanka iyo reer yurub kula taliyey in ay daruuri tahay inay ka xuroobaan ee faragelinta iyo saameynta xadkeeda dhaaftay ay yahuuddu ku leeyihiin dowladahooda haddii kale ay sugi doonaan masiibo hor leh maalmaha soo socda een, la taliyahan oo lagu magacaabo daaha usaan ayaa maqaal uu ku daabacay medel e t i oo ka soo baxa waddanka ingiriiska ku sheegay in caalamka ay u caddaatay in yahuuddu aysan gumaysan keliya filistiin ee sidoo kale ay gumaysi ku haystaan yurub iyo maraykanka oo si macnawiyan ah ay u haystaan maadaama yahuuddu yihiin ee kuwa amarka siinaya madaxda reer galbeedka taasina waxaa caddeeyey oo dadkii waxmagaradka ahaa fahamsiiyey ayuu yidhi sida reer galbeedku ay uga falceliyeen ee gumaadkii bahalnimada ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay yuhuuddu ka geysanayeen ee jiidda khaza iyadoo hogaamiyaasha reer galbeedku taageeradooda ay isugu geeyeen ee maamulka isugu yeeray israa'iil hadallada ka soo yeerayeyna ay ahaayeen keliya yuhuudda xaq ayay u leeyihiin inay naftooda difaacaan waxayna ka dhigayeen sida dowlad dalkeeda lagu soo weeraray oo kale isagoo hadalkiisa sii wata ayaa siyaasigan turkiga ah waxa uu sheegay in yuhuuddu ay mustawdinaad ka dhisanayso gudaha dhulka filistiin si ay u degaan dadkeeda yuhuudda ah dhinaca kalena waxay mustawdinaad dhanka siyaasadda ah ka dhisanayaan caasimadaha reer galbeedka halkaas oo ay ka soo saarayaan siyaasiyiin iyaga ka amar qaata oo waxa ay rabaanna u fuliya daaha oo hadda ah agaasimaha machadka cilmi baarista ankara ayaa sheegay in caalami ahaan ay sii kordhayaan xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee dunida islamar ahaantaana ay isbedbedelayaan ee shakliyada isbahaysyadii caalamka ka jiray oo sannad waliba ay soo baxayaan ee isbahysyo cusub waxaad la socotaa suhaybow in dhowaan uu soo baxay isbahaysiga brikis oo ay ku midaysan yihiin inta badan ee dowladihii saamaynta lahaa ee ka soo horjeeday reer galbeedka halka reer galbeedkuna saameyntooda ay hoos u sii dhacayso maalinba maalinta ka dambaysa taana waxay tusinaysaa ayuu yidhi inay ku socdaan haadaan iyo meel ciribteeda aan la mahadin doonin ugu dambayntiina wuxuu qoraagu sheegay suhaybow in waxa hadda ay ku sugan yihiin reer galbeedku aysan ahayn ee nifaaqii lagu yaqiinay iyo labawijiilanimadoodii balse ay tahay gumaysi dadban oo ay ku jiraan haddii ay ka xoroobi waayaanna waxa uu sheegay in xasiloonnida caalamka hadda meesha ay joogto ay ka sii dari doonto oo xiisaduhu ay cirka isku sii shareeri doonaan reer galbeedkana lugaha loo gulin doono dagaallo aan maslaxadooda marna ku jirin iminkana qodobka xiga iyo walaalka suhayb waad mahadsan tahay cabdifataax waxaa inoo xiga wargeeska national interest cabdifataax wargeeskan waxaa wax ka qoray xiisad u dhexaysa dowladaha maraykanka jabaan iyo kuuriyada koonfureed oo dhinacah iyo dowladda kuuriyada waqooyi xiisadda waxa ay ka dhalatay cabdifataaxow dayaxgacmeed dowladda kuuriyada waqooyi u dirtay hawada sare kow iyo labaatankii nofembar ayay dayaxgacmeedkaana dirtay xilli caalamka uu ku mashquulsan yahay qadiyadda khaza cabdifataax waxaa la tilmaamayaa in dayaxgacmeedkani in howshiisu ay tahay basaasnimo dowladda kuuriyada waqooyi arrintaas way ka hadashay waxa ay sheegtay in dayaxgacmeedkan shaqooyinka uu qaban doono ay ka mid tahay inuu basaaso xog ururina uu ka soo sameeyo saldhigyadii ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gobolka si gaar ah si gaar ah jasiiradda gawaam dowladda maraykanka waxay halkaasi ku leedahay cabdifataaxu saldhigyo ciidan sidoo kale wadamada kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayay iyadana ku leedahay saldhig saldhigyadan ay sheegtay inay basaasi doonaan dayaxgacmeedyadan xukuumadda bunyang waxay ku tilmaamtay kuwa ku yaala jasiiradan oo dhacda wadanka jabaan dowladda kuuriyada koonfureed ayaa si aadaha kaga xanaaqday tallaabadani waxa ayna jebisay mid ka mid ah heshiisyadii militari ee dhex maray xukuumadaha siyool iyo bunyang waxaa la sheegay in dowladda kuuriyada waqooyi ciidana dhankeeda ay kaga jawaabtay in ciidamo hor leh iyo xub xoogan ay u dirtay xuduudda taas oo marka la dhalisay dhaqdhaqaaqi ciidan oo dhinacyada xuduuddu ay ka sameeyaan cabdifataax waxaa la tilmaamayaa in dayaxgacmeedkan samayntiisa ay kaalin weyn ka qaadatay dowladda ruushka kuuriyada waqooyina waxayba ku sii hanjabtayba in muddooyinka soo socda ay hawada u diri doonto dayaxgacmeedyo kale oo hor leh waxaa la wada xasuustaa cabdifataaxow kulankii dhex maray madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo kan kuuriyada waqooyi kim jon un kulankaas waxaa la sheegay arrimaha ay dowladaha ku heshiiyeen ay ka mid ahaayeen in dowladda ruushka kuuriyada waqooyi ay gacan ka siiso arrimaha teknolojiyadda si gaar aha samaynta dayaxgacmeedyadan safarkii kim jon un ee ruushka ayaa la sheegay inuu soo dadejiyey in dayaxgacmeedkan si deg deg ah hawada loogu diro waxaana xusud mudan in dowladda kuuriyada waqooyi laba jeer horey ugu fashilantay inay dayaxgacmeedkan hawada u dirto wargeyska inoo xiga suhebo waa wargeyska the washington post oo ka soo baxa dalka maraykanka waxaa wax ka qoray ee rabitaanka madaxweynaha maraykanka joe biden ee ku aadan in dib loo soo nooleeyo dib u dhiska xukuumad ay filistiiniyiintu leeyihiin taasi oo hanan doonta daanta galbeed iyo marinka khaza iyadoo la tixraacayo waxa ay ku sheegeen heykal midaysan ee qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo daa'uud kitaab oo ah saxafi filistiini ah ayaa sheegay in haddii ay dhabka tahay madaxweynaha maraykanka ay ka dhigan tahay inuu ictiraafay dowladnimada filistiiniyiinta islamar ahaantaana ay soo noqon doonto xubinnimadeeda waxa loogu yeero qaramada midoobay daa'uud sidoo kale suhebow waxa uu horey u ahaa ee macallin cilmiga saxaafadda ka dhiga jaamacadda briston ee dalka maraykanka waxa uuna sheegay in reer galbeedku ay ahaayeen kuwii hortaagnaa ee dowladnimada filistiin iyadoo la og yahay suhebow in maamulka hadda ka jira dalka maraykanka ee uu hoggaanka u hayo joe baidan uu yahay midkii xitaa diiday inuu aqoonsado in filistiin ay tahay keliya dal la haysto iyagoo ay taa ka soo horjeeday haddii hadda ay aqoonsadaan in la dhiso dowlad ay filistiiniyiintu leeyihiin waxay ka dhigan tahay ayuu yidhi in la aqoonsaday filistiin n sidoo kale qoraagu suheybe waxa uu sheegay in arrintan ay keensan doonto in ay wiiqdo mawaaqifta filistiiniyiinta iyo yuhuudda oo waxaad la socotaa suheybow in filistiiniyiintu aysan gebi ahaanba aqoonsanayn wax la yidhaahdo dowlad ay yuhuuddu leeyihiin dhanka yuhuudduna ma aqoonsana wax la yidhaahdo maamul filistiiniyiinta ah marka waxaa laleeyahay haddii reer galbeedka iyo maraykanku ay aqoonsadaan ee dowladnimada filistiin ee waxay meesha ka saari doontaa go-aamadan xag jirka ah ee labada dhinacba waxayna isugu imaan doonaan xalkii ahaa laba dowladood oo iska soo horjeeda oo ka wada dhisnaanaya dhulka filistiin waa sida uu qoraagu rumaysan yahay waa gartay cabdifataax madaxweynaha maraykanka muxuu ka faa'iidi doonaa haddii uu aqoonsado dowlad falastiiniyiinta ay leeyihiin falastiiniyiintuna maxay ka faa'iidi doonaan waad mahadsan tahay suheyb een aqoonsiga baydan ee waxaa laleeyahay filistiiniyiintu waxa uu siin doonaa rajo wanaagsan waxayna sii kordhin doontaa ayaa laleeyahay isfahamka labada dhinac iyo in xabad joojin waarta la gaaro dhanka kalena madaxweynaha maraykanka joe biden wuxuu isaguna ka faa'iidayaa inuusan xisbigiisa dimuqraadigu lumin ee codadka dadka muslimiinta ah ee maraykanka ku dhaqan iyo sidoo kale dadka dhallinyarada gaalada maraykanka ah ee ka soo horjeeday mowqifkii maraykanka ee ku garab istaagay maamulka yuhuudda isla mar ahaantana hub iyo dhaqaalaba ku taageeray yuhuudda intii uu socday duulaankooda ay ku gumaadayeen caruurta iyo dumarka filistiiniyiinta ah ee taasina waxay ka dhigan tahay inuu iska dhaqayo ee ceebti ka soo gaartay ee khaza isla mar ahaantana uu doonayo in mar kale xisbiga dimuqraadiga uu hananto madaxtinimada dalka maraykanka xubintii wargeysada halkaas ayaan ku hakinaynaa بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qaybaha hore ee caalamul yoom ayaad dhegeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo alaabaha kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maayir aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qaraxyo culus oo ay ka fuliyeen gudaha wadanka maali ku burburiyey gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda riddada ah ee maali war ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in howlgalkan qaraxyada ah ay allaha fadligiis ku burburiyeen laba ka mid ah gaadiidka dagaalka oo ay wateen ciidanka xukuumadda camiilka ah ee fadhigeedu yahay bomaako qaraxyadan oo ahaa kuwo xoogan ayaa ka kala dhacay magaalooyinka yorooso iyo sokoolo oo ka kala tirsan gobolada kalaha siiquu iyo siikaaso waxayna sidoo kale mujaahidiinta nusratul islaam shaaciyeen in qaraxyadan ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro ka mid ah ciidamada riddada maali ilaa wareedi xogogaal lah ayaana soo wariyey in diyaarado ay soo caga dhigteen goobihii ay qaraxyada ka dhaceen waxayna halkaas ka daabuleen meydadka iyo dhaawacyada askarta murtadiinta ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale sheegeen in qaraxyadan kadib askarta riddada ah ay ku qasbanaadeen inay dib u gurtaan william barnas oo ah agaasimaha sirdoonka dowladda maraykanka ayaa ka degay magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar si uu halkaas uga bilaabo wadahadallo ku saabsan maxaabiista yuhuudda ee u xiran kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta wargeyska wall street journal oo soo xiganaya saraakiil amerikaan ah ayaa sheegay in sarkaalkan uu magaalada dooxa ee caasimada ah kula kulmi doono dhigiisa sirdoonka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo agaasimaha sirdoonka dowladda masar iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha waddanka qatar saraakiisha ka socota dowladda maraykanka iyo kuwa yuhuudda ayaa sidoo kale la shaaciyey inay ku howlan yihiin sidii ay u ballaarin lahaayeen nambarka tirada maxaabiista ah ee ka xiran yuhuudda gaar ahaanna ciidanka yuhuudda looga qabtay howlgalka barakaysan ee duufaanta al aqsa hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i eda ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho socdaalka agaasimaha guud iyo shaqooyinka uu ka qabanayo dooxa balse wall street journal oo soo xiganaya sarkaal maraykan ah ayaa yidhi barnas waxa uu dooxa u joogaa shirar ku saabsan colaadda israa'iil iyo muqaawamada iyo wadahadallo ku saabsan maxaabiista yuhuudda ilawareedyo kale ayaa sheegaya in arinta ugu weyn ee safarka agaasimaha c i eda maraykanka ay la xiriirto sidii looga niqaashi lahaa sii deynta maxaabiista ciidan ee gacanta ugu jira kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta kuwaasi oo isugu jira saraakiil iyo askar sahyuuniyiin ah dowladda shiicada iiraan ayaa markii ugu horreysay shaacisay inay dhammaystirtay iibsiga diyaaradaha dagaalka dowladda ruushka ee loo yaqaan sookhoy soddon iyo shan iyo diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ee ay adeegsadaan ciidanka warbaahinta maxalliga ah ee iiraan oo soo xiganaysa ilawareed xogogaal ah ayaa sheegtay in dowladooda ay soo gebagabaysay iibsashada diyaaradahan dagaal kaasi oo qayb ka ah heshiis hub iibsi ah oo u dhexeeyey xukuumadaha moscow iyo teheraan ku-xigeenka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda iiraan mahdi farxi ayaa wakaaladda wararka ee tasniim news u sheegay in dalkiisa uu dhammaystiray iibsiga diyaaradaha helikobtarada ee magacooda loo soo gaabiyo mayl siddeed iyo labaatan diyaaradaha dagaalka ee sookhoy soddon iyo shan iyo diyaarado kale oo loo adeegsado dhanka tababarka ee loo yaqaan yaag boqol iyo soddon wasiirkan iiraaniga ah ayaa intaas ku daray in diyaaradahan dagaal ee ay ka soo iibsadeen dowladda ruushka ay qayb ka tahay xoojinta xiriirka militari ee u dhexeeya labada dowladood diyaaradahaasina lagu dari doono diyaaradaha dagaal ee ay ku qalabaysan yihiin xutubyada ciidankiisa cirka tirakoobyo horey loo sameeyey ayaa lagu ogaaday in ciidamada cirka ee iiraan ay haystaan tiro kooban oo diyaaradaha nooca dagaalka ah kuwaasi oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka ee uu farsameeyey ruushka iyo sidoo kale diyaarada uu farsameeyey maraykanka kuwaas oo ay ciidamada dowladdan gacanta ku dhigeen sanadku markii uu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii diyaarad milatari oo ay leeyihiin ciidamada dowladda maraykanka ayaa ku burburtay meel u dhow xeebaha dalka jabaan sida ay sheegeen saraakiil milatari oo ka tirsan dowladda jabaan diyaaradan ayaa la soo wariyey inay saarnaayeen ilaa siddeed qof waxayna dhacday oo ay burburtay xilli ay ku beegnayd xeebaha waddanka jabaan shilkan diyaaradeed ayaa kusoo beegmaya xilli bishii agoosto ay diyaarad kale oo ay leedahay dowladda maraykanka ku burburtay waqooyiga waddanka austraaliya halkaas oo ay ku dhinteen saddex ka mid ah ciidamada maariiniska maraykanka iyo saddex iyo labaatan kale oo la socotay xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyoom gebi aanba intaas ayaan kusoo gebagabaynaa caalamulyoom sidaas nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا